إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada baay shabeellada hoose iyo gobolka mandheera madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkadaha iyo bangiyada ay shaqo fiican u hayaan dowladdiisa dhallinyaro soomaaliyeed ayaa afduub loogu haystaa waddanka suudaan iyadoo ay soo badanayaan dalalka afrikaanka ah ee lagu afduubayo soomaalida waxaa dowladda federaalka lagu eedeeyey inay si sharci darraha ku xirtay maamulada isbitaallo ku yaalla magaalada muqdisho etoobiya ayaa kordhisay korontada ay ka dhaliso biyo-xireenka annahda ee aniil tan oo caqabad ku ah waddamada suudaan iyo masar xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay waxqabadka ay sheegatay xukuumadda xamse cabdi barre iyagoona weerar afka ah ku qaaday wasiirrada ciidamada dowladda federaalka ayaa burburiyey goobo ganacsi oo ku yaalla hareeraha xeebta liido carruur ayaa ku dhintay dab ka kacay waddanka kenya shil diyaaradeed oo khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay dalka maraykanka فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobollada baay shabeellada hoose iyo gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaraxyo la beegsaday guri ay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ka deganaayeen magaalada baydhabo ciidamadan qaraxyada lagu weeraray ayaa si gaara uga tirsanaa kuwa loogu yeero nabad sugidda waxaana jira khasaare kala duwan oo qaraxyadaas ka soo gaaray dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xere ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ciidamada ugandha ee halkaa duulaanka ku jooga ayaa la kulmay weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray inta uu laegyahay dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halkaa ka fuliyeen howlgalla ka dhana ciidamada kenya ciidamo kenyaati ah oo ku sugnaa deegaanka konton ee hoostaga degmada qorx xaraar ee gobolka mandheera ayaa waxaa weerar ku qaaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal in muddo ah socday ayaana halkaa ka dhacay welina faah-faahin dheeriya kama aanaa helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkadaha iyo bangiyada ay shaqo fiican u hayaan dowladdiisa mahad cubayd ayaa ka warramaya
بسم الله الرحمن الرحيم
dalka nooga baxa waxaad tihiin duulinka harsaday duulinka harsaday shacbigii daruufe haysanaay nololu diidiin aakhira dadkii degana waad soo daldalanteen soomaalida dalkaya dibadda baan baaqu dirayaa baaqu dirayaa diintiinniyaa daafacdeen kana dayowdeen gaaladii dumaysay aad tahriibugucanshuur canshuur xaddhaaf ah iyo baad waa ereyada ugu badan ee maalmahan qabsaday warbaahinta soomaalida ah cashuurta ha la bixiyo canshuurihii hore oo ummadda inta laga qaata aan waxba lagu qabanaynin maxay uga duwan tahay canshuur xaddaaf meelay u socta aan loogeen ibir nagala dhigi canshuurtaas baaddaa la qaadaayo meelay u jeedda aan la aqoonin ee soomaaliyay dalkeennii miyaan cadow ku soo duulin dadnimadii diriya farac tan iyo markii reer galbeedku go'aamiyeen bixitaanka ciidanka atmis islamarkaana sheegeen inaysan awoodi karin inay siiyaan dhaqaalihii ay soomaaliya ku joogeen dowladda federaalka waxaa ku soo furmay culays tiiyoo ay u sii dheer tahay in dowladda qudheeda lagu wargeliyey in laga jari doono taageeradii maaliyadeed ee la siin jiray adduunka laba sana hadda kadib waxaa la leeyahay waxaan idinka joojinaynaa kaalmada aan idiin siino ee soomaaliya haddii la rabo marka inaan isku filnaano maalin walba haddaan xalana nalka maamulo oo aan maalin walba dad u hogaansanno ayadana mushkilad weyn oo waddankeena aan horumar la gaaraydowladda federaalka waxaa u soo baxday inay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho kuu soo dallacdo lacagihii ay reer galbeed ku jarteen si loo suuro geliyo inay dalka sii joogaan labiyo toban kun oo askari oo shisheeye ah kana mid yihiin ciidamada itoobiya
waxaan la soconaa cadaasyada xooggan ee kooxda ridada lagu saaray inay keento dhaqaale lagu sii socodsiiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu hayo dalkan
dowladda federaalka oo ka duulaysa culeysyada ku soo furmay iyo fariimaha kaga yimid reer galbeedka waxay soo rogtay canshuur xaddaaf ah oo dadka laga qaado boqolkiiba shan marka canshuuray dowladdu naga qaadaa dowladdu annaga sida inaan nahay waxa carabtu ay ku tilmaanto xuthaala bashariya waxaanan nooleen ama qashin dad qashin oo nool camal ay dowladda nagula dhaqantaa xuquuqdeenna dowladda nama siiso war waxaan leenahay canshuurtaan naga dhima shan iyo tobanka dollar madaale wuxuu yidhi a b marka leenahay canshuurta waa dhimeena waxbana ma dhimin waa shan shan iyo iyo tobankii dollara dhiibnaa war madaalow haddaad qur'aan taqaan aad ilaahay og tahay yaa ninka madaalo sidiisa allam yaclam bianna allaha yaraa war inuu ilaahay arkaa ma oga miyaa madaalo dugafada xambaariyo aad tihiin gaala doorbiday gaala doorbidaya dalka nooga baxa waxaad tihiin dowladda federaalku inay hesho canshuuraha xaddaafka ah waxaa uu suuro gelinayay shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada sida ay iyaduba sheegtay kuwaasoo bixinaya dhaqdhaqaaqa iyo xogta macaamiishooda una jaraya dowladda federaalka canshuurta boqolkiiba shanta ah xasan sheekh ayaa si aan qarsoodi ahayn ganacsatada ugu ammaanay inay hayaan shaqo badan oo ay dowladdiisu qaban lahayd ganacsataduna waxa ay noqdeen gacantii ileen dowladdu qof qof uma hor istaagi karta shacabka qofka koobka shaha cabbaya iyo midka dhalada biyaha gatay iyo midka muxuu ahaaye guriga gatay iyo midka maxaanku idhahdaaye maqaayadda saxan biriisa ka cunay dowladdu intay hor istaagto mid walba warkeen adiga cashuurtii ma dhihi karto laakiin ganacsadahani ganacsigiisii iyo dukaankiisii iyo sistamkiisii iyo kombyuutarkiisii iyo wixiisii haddaanay shaqaynin waa sida aan sheegnay dowladdu qof walba wuxuu koobka shaaw cabay iyo dharadii biyaha u gatay ma ag istaagi kari lahayd ganacsatadu waa mahadsan tahay shaqo aad iyo aad u weynay fududaysay qabtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan soo saartay digniintii ugu cuslayd iyadoo ka jawaabaysa cabashada dadweynaha iyo siyaasadda dowladda federaalka ee ah in dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed lagu biilo ciidamada shisheeye waxaan dhammaan bangiyada shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay u sheegaynaa inuu khiyaarku gacantooda ku jiro waxa u furanna ay tahay oo keliya inay kala doortaan inay madax bannaanidooda dhowraan ilaaliyaan ballantii ay ka qaadeen bulshada ee ahayd inay maalkooda u xifdinayaan xogahooda u ilaalinayaan ammaanada loo dhiibtayna soo celinayaan xilligii looga baahdo ama inay la saftaan nidaamka riddada oo ay ka qayb qaataan boobka lagu hayo hantida shacabka kadibna u diyaargaroobaan ciqaabta ay ka helaan xukunka shareecada islaamka si kastaba ha ahaatee waxaa laga dhur sugayaa natiijada ka soo baxda digniinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay dhammaato muddada toddobada maalmood ee ay shacabka ugu baaqeen inay hantidooda ka badbaadsadaan shirkadaha iyo bankiyada ay ku tilmaamtay khaa'imiin u bareeray inay hantida ummadda soomaaliyeed u baylihiyaan cadowgooda
darxumaan idiin muuqan aan daaqad ka arkaaye
dhallinyaro soomaaliyeed ayaa afduub loogu haystaa waddanka suudaan iyadoo ay soo badanayaan dalalka afrika ee lagu afduubayo soomaalida faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararka ka imaanaya dalka suudaan ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku warramaya in dhallinyaro soomaali ah lagu afduubay gudaha dalkaas dadkan soomaalida ah ayaa waxaa gacanta ku dhiiray kooxo hubaysan oo magafa ah sida ay wararka sheegayaan kusimaha safaarada dowladda federaalk u fadhiya dalka suudaan oo lagu magacaabo axmed cabdi xasan loona garan ogyahay axmed suudaani ayaa tilmaamay inay ogyihiin koob iyo toban dhallinyaro soomaali ah oo afduub ahaan loogu haysto gudaha dalkaas waxay tani imaanaysaa iyadoo dhowaan dhallinyaro soomaali ah oo ku xirnaa dalka liibiya tiradooduna ay gaaraysay koob iyo soddon ruux ay dib u heleen xurriyaddooda si hay-aha safaaradda dowladda federaalk ee dalka suudaan ayaa u warramay saxaafadda isagoona faahfaahin ka bixiyey sida loo xiray dhallinyarada soomaalida ah waxaa jirta dhalinyaro kale oo ayakoo aan lagu qaban magaaladan boort sudan aan lagu qaban oo u gudda magaalo kale oo layihahda dungula oo ku taalla waqooyiga waddanka suudaan halkaasaa lagu qabtay xabsi ay ku jireen dadkaas marka markii la qorsheeyey marka in laga soo qaado magaalada dungula oo kun kilomitr u jirta magaalada hadda ani aan kaala hadlayo ee boorta sudan waxaa dhacday in kooxihii magafayaasha ahaa oo awal soo maalgeliyey oo soo tahriibiyey oo dee mataqaanaa ka dul rabay inay korkooda ka macaashaan oo lacag ka suubiyaan ayaa waxay sameeyeen baabuurkii oo inay ayagoo baabuur four wheel drive wata ay u galeen jidka ay xabadeeyeen ay dhaawaceen dadkii la socday mataqaana waday dhalinyarada soomaalida oo koob iyo tobanka ah waxaa dhacday marka in moobeelada ay ka qaateen baabuurkii taarada ka banjariyeen koob iyo tobankii soomaalida ahaana ay baabuurta saarteen dadkaas ilaa iyo hadda ma lahayo meel ay jaani cirib dhigeen si kastaba ahaatee dalka suudaan ayaa waxaa weli ka socda loolan adag oo u dhexeeya ciidamada r s f iyo askarta militariga suudaan askarta r s f ayaa hadafkooda ugu weyn uu yahay sidii qaab afgembi ah ugula wareegi lahaayeen talada dalka suudaan waddanka suudaan waxaa kusoo badanayay muddooyinkii lasoo dhaafay kooxo tuuga ah oon heebtooda la aqoon kuwaasoo lagu tiriyo inay yihiin waxa loogu yeero magafaha oo ah dadka ganacsada basharka waxayna ka qaataan qofka ay gacanta ku dhigaan ehelkiisa lacago tira beel ah oo madax furasho ah waxaa dowladda federaalka lagu eedeeyey inay si sharci darro ah ku xirtay maamulada isbitaalla ku yaala magaalada muqdisho cabdiraxmaan bader ayaa ka warramaya canshuurta dowladda federaalka ee ku soo dhogtay ganacsatada iyo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay xitaa saameyn weyn ku yeelatay bukaanada ku jira isbitaallada ku yaala magaalada muqdisho siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka oo arrinta canshuurta ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in muddo saddexa maalina loo xidhay maamulada isbitaalada shaafi kalkaal soomaali sudanis iyo muqdisho hosbitaal kadib markii ay diiday inay bixiyaan lacago baadah ila wareedyo ayaa xaqiijiyeen saraakiisha booliiska dowladda federaalka ay xidheen agaasimayaasha isbitaaladani maamulada isbitaallada ayaana si cad u diiday inay lacagta baadda ay dowladdu soo rogtay ka qaadaan bukaanada dan yarta isbitaaladooda daawada ka iibsanaya arrintan ayaana waxaa si aada looga hadalhayaa guud ahaan baraha ay bulshada ku wada xidhiirto waxayna dadka iyo inta badan siyaasiyiinta ay dhaleeceen iyo cambaarin kala duldhacayaan dowladda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxuu sheegay in dowladda federaalka ay iibsanaysa hantiyada ay dadka gaarka u leeyihiin sida dhulalka iyo dhismayaasha wuxuuna tilmaamay in dowladda ay canshuurayso dekadaha garoommada diyaaradaha goobaha ganacsiga guryaha iyo gaadiidka waxayna lacag ka qaadaysaa adeegyada kala duwan ee bulshada ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur ku yidhi qoraal uu soo dhigay internetka waxay dowladda federaalka lacaga baadah ka qaadaysaa dadka bukaanada ah in lacag la'aan ay ku daaweyso isbitaallo ay u furto daryeel caafimaad ay u fidiso iska badaaye waxay dowladda federaalka isbaaro u dhigatay jaabka dadka bukaanaday ku jira isbitaalada caafimaad ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho etoobiya ayaa kordhisay korontada oo dhaliyo biyo-xireenka nahda ee webiga aniil tan oo caqabad ku ah waddamada suudaan iyo masar cali aadan ayaa ka warramaya dowladda itoobiya ayaa si rasmi ah u sheegtay inay kordhisay korontada u dhaliyo biyo-xireenka nahda ee ay ka samaysay webiga niil war ka soo baxay hay-adda gacanta ku haysa biyo-xireenka nahda ayaa lagu sheegay in marxaladihii dhismaha biyo-xireenka uu soo gabagaboobay markana ay bilaabi doonaan shaqada waxay intaa ku dartay in laba turubin oo midkiiba soo saaro dab dhan afar boqol oo megawaad uu shaqo bilaabay halka ay horey usii shaqaynayeen laba turubin oo midkiiba uu soo saari jiray dabdhan saddex boqol toddobaatan iyo shan megawaad taas oo ka dhigin in wadarta dabka u dhaliyo biixireenka ay iminka gaarayso kun shan boqol iyo konton megawaad biixireenka nahda ayay dowladda itoobiya ku hulaneed dhismihiisa muddo sannado ah waxay u aragtaa inuu yahay mashruuc qaran oo ay itoobiya u horseedayso inay ka mid noqoto dalalka uu wax soo saarka badan ee afrika marka laga hadlayo korontada biixireenkan ayaa saameyn ku yeeshay dalalka masar iyo suudaan dalalkan ayaanan qaadin wax tallaabo ah oo aanan ka ahin cambaareen afka ah taas oo abiy axmedna uusan dhegaysanin cambaareynta loo jeediyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay waxqabadka ah ay sheegatay xukuumadda xamse cabdi barre iyagoona weerar afka ah ku qaaday warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay waxqabadkii dhowaan ay soo bandhigtay xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xildhibaan gamadiid oo ka mid ah baarlamaanka ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta wuxuu ku tilmaamay wasiirada xukuumadda dowladda federaalka kuwa ciyaal suuqin ah oo aanan u naxaynin bulshada islamarkaana xilalka ay hayaan ay ku soo gaadheen laaluush iyo wax isdabamarin ay sameeyeen wuxuuna arrintaas ku tilmaamay inay tusinayso liidnaanta madaxda dowladda federaalka isagoona ku sifeeyey waxqabadka ay soo bandhigeen waxba kama jiraan iyo maran habaabin lagu sameynayo bulshada waxaan aad ugu xumahay wasiiro ciyaala suuqiin ah kelmaddaasaan ku tilmaamaya shacab aanu naxayn ee waxay matalaan aysi jirin xilalkana lagu siiyey noocaaya dadka lagu siiyey oon ognahay ee laaluush lagu siiyey in halkii qadiyad iyo aragti dowladeed ay ku difaaci lahaayeen xataa dowladdooda inay cay halka iyaga la soo istaagaan oo xildhibaanadu ka horreeyaan cayadii iyo aflagaadada afxumada waa arrin aad iyo aad aan ugu xumahay runtii taasina waxay kutusaysaa yacni liidanaanta dadka maanta dalka xilka u haya fulinta ugu xil saaran say u liitaan ay kutusinaysaa oo habeen horena aad ogeydeen xukuumaddii laba sano oo u dhammaatay wixii u qabsoomay keliya aan ka aragnay sawirro iyo baanarro meel lagu soo dhejiyey oo aan islaan wuxuu ilaahay ka irsaaqayo keliya kambaniyaasha daabaca baanarrada iyo waraaqaha bas ah wax kale oonan arag oy soo bandhigeen aysan jirin sidoo kale iyana xildhibaano faa'iza jayta oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay in canshuurahan cusub ee dowladda federaalka ay ku soo ragtay bulshada magaalada muqdisho iyadoo ku andacoonaysa in laga qaado waddamo badan oo ka tirsan bariga afrika ayaa arrintaasi waxa ay ku tilmaantay mid waxba kama jiraan ah oo lagu marin habaabinayo bulshada soomaaliyeed waxa ay intaasii raacisay in canshuurta noocan ah ay qaado dowladda ka taliso dalka oo dhammi balse dowladda federaalka awoodeeda ay ku kooban tahay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho waa ognahay canshuurta nooca la sheegayo nooca la qaadayo isma laha tan la qaadaayo canshuur waxa waaye oo canshuur canshuur la dhaho oo la kor saaro badeecooyinkii waxaas tanfiidka isku nuuc maaha xildhibaanada qaar iyo dadka qaar difaacaya canshuurta si qaladay u fahamsan yihiin waxay soo qaataan hadda sida oo kale waddamadan est oo africa oo aan ka mid nahoy oo midooda africa oo kale konton iyo saddex dal oo ka mid a caafimaadka lagama qaado waxbarashada lagama qaado cunnada daruuriga lagama qaado waxaa laga qaadaa waxyaabaha waaweyn waxyaabaha saas oo aanay ahayn daruuriyaadka tan kale dadka qaar ku doodaayo canshuurtan inay sharci tahay canshuurta siddeetan iyo afarta markii lasoo saaraayey dowladda centraala oo soomaaliya gees xuduudahoo dhan ka talisaa jirta laakiin maanta xukuumaddan iyo dowladda federaalka oo la sheegayo waxay ka talisaa laba ekis kontarool waxaa la rabaa marka inaa indhaha la iska dadaboolinoo xaqiiqada la aado ma canshuuri karto dekedaha kale iyo kastamyada kale waxaana dhaliilahan ay dowladda federaalka u soo jeediyeen xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ay qayba ka noqonaysaa eedeemo badan oo horay warbaahinta ay isugu mariyeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka kuwaasi oo mid weliba markii uu midka kale dantiisu ka waayo uu warbaahinta soo miciimbido iyagoo iska dhigaya kuwa bulshada usoo gudbinayo xaqiiqada dowladda federaalka ee iyagu ka midka yihiin
ayaa burburisay goobo ganacsi oo ku yaala hareeraha xeebta liido faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa marba marka kasii dambeysay sii xoogeysanaya dhulboobka lagu hayo dadka shacabka ah ee masaakiinta ah iyadoo arrimahaas dhanna lagu eedeynayo dowladda federaalka markaana waa cabashada dad ganacsato ah islamarkaana laga eriyey meel ay ku shaqaysanayeen dowladda federaalka ayaa burburisay goobo ganacsi oo ku yaala hareeraha xeebta liido waxayna dadkan ganacsatada ah sheegayaan in laga barakiciyey halkii ay ku ganacsanayeen waxaa ka mid a dadka halkaa ku ganacsanayay qoysas danyar ah qaar ka mid ah ganacsatadaas yaryar ayaa la hadlay warfidiyeenka waxaan nahay dad qaxooti ah oo degan degmada cabdicasiis waxaan degannahay waahda dhagaxbuur waxaana barakiciyey wax aanan aqoonin waxaan deganayn dhul bannaan oo nala yidhi shaksiyaa iskale saakana dowladdaa afarta gaar naga soo gashay annagoon war qabin wax noo yimaadan ana arag gabadha degmadaa noo timid anugu idinma imaanayna tiri muxuu ahayeyto dad masaakiin ahaan nahay waxa noo gadan walahaanan ana meelaan geynna aqaanin shaah aan isaga karsan jirnay jaakadaan iibinnay oo lacag adag aan ka bixinnay ayaa saaka garabka naloo saaray soo dowladda soomaaliya oo xasan sheekhe madax yahay masaakiinaan nahay madaxaanaa waxaan saarnao subax ilaahay gelsa qaadna cawadina soo qaadnaan ku nool nahay mushaar ma lihin masaakiinaa nugu jirta dad agoomahaa nugu jira intaasaan ku nool nahay xeebta liido shacabka magaalada muqdisho ayaa qaati ka taagan dowladda federaalka iyagoo ku eedeynaya inay ku hayso dhulboob dhac iyo canshuur xaddaaf ah caruur ayaa ku dhintay dab ka kacay waddanka kenya mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya dabkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana waxa uu ka kacay dhismo ku yaala dalka kenya dabkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga kacay guri ku yaala ismaamulka nyandaru ee gudaha dalka kenya guriga uu dabka ka kacay ayaa waxaa la sheegay inay ku jireen laba carruur ah kuwaas oo ugu dambeyn ku geeriyooday dabka baaritaano hordhaca oo la sameeyey ayaa muujinaya in haweeney kalkaaliso ah ay carruurteedu keligood guri ugu dhex tagtay si ay caano ugu soo iibsato hase ahaatee marka ay soo laabatay ayay aragtay guriga oo gubanaya marar badan ayaa sidan oo kale waxaa dab kaga kacay dhismayaal dhowr ah oo ku yaala gudaha dalka kenya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shil diyaaradeed oo khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay dalka maraykanka cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa